bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararka uu idiin hayo redio muqdisho toddoba qof oo lix ka mid ah ay yihiin hooyo iyo shan caruur ay dhashay ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaala degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir oo xalay kormeer ah ku tegay qaar ka mid ah garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee ku yaala degmada kaaraan maamulka gobolka gado oo faahfaahin ka bixiya dadaalo loogu jiro sidii loo xoojin lahaa wadahadallada u bilaabmay dhinacyada mandheera iyo beled xaawo wararka dibadda aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn xisbiga jamhuuriga oo madaxweyne donald trump uga digay baaritaanka ruushka iyo madaxweyne valadimir putin oo guul ka soo hooyey doorashadii madaxtinimada raashka
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo isniina oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha saddexaad ee maaj sanadda labada kun iyo sideed iyo tobanka warkaasi oo dhan toddoba qof oo lix ka mid a ay yihiin hooyo iyo shan caruura ay dhashay ayaa waxa ay ku geeriyoodeen dab ka kacay guri ku yaala degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ismaaciil abuukar caseer oo ka mida dariska qoyska ay dhibaatadu soo gaartay ayaa wariyahayaga yaxya cali faarax waxa uu ka wareystay sida ay wax u dhaceen baraarugnay guri dirskeena oo dab xoogla ka kacay dabkaas oo guriga wuxuu iska ahaa jiingado dabkii waa la damigari waayey dariskii wuu soo gurmaday laakiin waxaa ku geeriyooday meeshaas toddoba qofood oo hal qoysa magarad waa gartee
marka maamadii guriga waa dabka ka soo baxsatay iyo aabihii oo dhaawac colu soo gaaray maamadii kadib waxay fiirsan weyday ilmaheedii oo ku laabatay si u badbaadisay ilmihii kadib albaabkii aa ku dumay jingadii aa kuwada duntay dabkii wuxuu noqday dab lamadami waayo dadkiina meeshaasa ku qurbaxeen dhammaantoodba oo hooyo laba iyo shan cunug ay dhashay iyo gabar markaas dirisa oo qararay ahaayeen usoo barsaday habeenkaas la joogtay lixda way gooreen marka hadda askeydii aan qabqaabayna hadii la yidhaha xilliga dabku dhashay imise sac bay ahayd
waa todoba saacabe hal todoba saacabe
maxay tahay sababta dabka kadhalisa markaa wallaahi sababta lama yaqaano kule sababta cilsheegeysama laakiin waxaa loo badanayaa dabka inuu ka kacay koronto sida dadka dariska ay sheegayaan waxay leeyihiin dad wuxuu sababsaday koronto waayo
waa gartay marka maxaa maxaa gurmadahoo dadkaasi loo sameeyey ilaa iyo markii dabku dhashay habeenima ahayd waabka magaalada saqdhexe ahayd taleefano badanaa la dirdiray ilaaha amarkiis waxaa noo soo gurmaday yimid gobolka banaadir laba ambalaas ka socotaa timid marka ambalaasada da imaan lahayn waxaa laga yaabaa dabkaasna inuu gaari lahaa diriska iyo meel ka fog bes dabkadu ka dhacay
gurigoodu marka halkeed degmada yaakshid ugu yaallaa maxaa tiri halkeed guriga degmada yaakshid ugu yaallaa halkee ka degan yihiin degmada yaakshid degmada yaakshid wuxuu ka yaalaa agaarka saldhiga yaakshid wuxuu diris leeyahay shagka haddaa garanaysa ama degmada yaakshid wuxuu kasoo horjeeda ama saldhiga yaakshid xaafadda kasoo horjeeda oo laamiga wuxuu jiraa saddex boosaka laamiga
waa gatay dadka dhaawacmay hadda xaaladooda waa sidee walaa hadii rarkaa dhaawacmay dhaawac culusna uu gaaray waxaa maqlay in ad isbitaal uu ku jiro oo koomana uu ku jiro oo miirna uusan lahayn
markii ugu horreyso miya oo dhacdo noocaan oo kalea degmada ka dhacdo wallahi waa markii ugu horreysa waayo aragno dhacdo noocaan oo kale ah guri gubta waa arki jirnay oo la dumiye laakiin guri gubtoo todoba qofood ku dhimatay waa dhacdo nagu nagu cusub oo uguba oo hadda aan aragnaa
kaasina waxa uu ahaa abuukar waa ismaaciil abuukar caseer oo ka mid a dadka dariska lahaa qoyskaasi ay dhibaatadu kasoo gaartay dabka ka kacay gurigooda gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xalay waxa uu kormeer ku tegay qaar ka mida garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee ku yaala degmada kaaraan waryahayaga nuur siciid tahliil ayaa warkan faahfaahinaya
mid ka mid ah garoomada ay dhallinyarada isugu yimaadaan ee lagu ciyaaro kubadda cagta ee degmada kaaraan ayuu booqday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijna yariisow waxaana guddoomiyaha halkaasi aada ugu soo dhoweeyey bulshada goobta ku sugneed duqa magaalada muqdisho oo uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ahna ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa waxa ay kubadda cagta la ciyaareen dhallinyarada garoonka ku sugneed iyadoo uu guddoomiyaha gobolka oo dhallinyarada kubadda la ciyaaraysay iyo dadka u soo daawasho tegay ku dhiirigelinayay isdhexgalka bulshada iyo in lasii xoojiyo xasiloonida si loo soo celiyo doorkii ay bulshada ku laheyd horumarinta caasimadda gudoomiyaha degmada kaaraan cabdifataax nuur cali oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kubadda ciyaaraysay ayaa ka hadlay booqashada gudoomiyaha gobolka banaadir degmadan gudoomiye waa degmo sbortis dhammaan garoomaheeda sallaxyada iyo garoomada caadiga aad u howlgalo habeen iyo maalin caaw waa qolo walbo wayna dalbanaysa inaan u tagno oo la dheelno garoonkaana nasiib u yeeshay inaan kasoo qayb galno gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ahna ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa sheegay in dhallinyarada ay u baahan yihiin dhiirigelin caawa uguma horeyso habeen hore waxaan joognay yakshiid waaxda juungal caawa waa kaaraan waaxda wajeer sharaf weyn waxaa ah in caawa iyadoo ay tahay fiid inaan dad intaan la eg oo degmadii jooga inaan la qaadanayno wakhti waa ogtihiin fariimaha khaldan ee shacabka loo gudbiyey caawa waxay tusaale u tahay wixii masajkii dadka loo gudbinayay inaysan waxba ka jirin oo dad hadda halkan boqol qof ka badan ay daawanayso oo diyaar u tahay inay maaragtay dheelaan garooma intaan ka badanaa degmadan ka furan habeenada soo socda iyo wiigan oo dhanna waxaan wadi doonaa inaan dadkii tusno marka la sheegaya inaysan waxba ka jirin in garoomadii la xiray
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisu waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay dhiirigelinta isdhexgalka bulshada iyo in bulshada loo dhoweeyo adeega maamulka caawa waxay qayb ka tahay kormeerka aan degmo walba ku tegaynay si aan ugu kuurgalno xaaladda degmada siiba wakhtiga habeenkii dhallinyaradan aan ku dhiirigelinayno inay cayaarihii si fiican maxay toole sboortiga uga dhex muuqdaan si ay u noqoto mid nabadiina soo celis bulshadii isdhexgalkeedana muxuu ahaa dhiirigelisa annaga ka maamul gobol ahaan sida tuulux sheegeen inaan u dhowaano shacabka marka dhammaan degmooyinka inta dhiman waan tegi doonnaa inaan dhiirigelino dhallinyarada isboortiga iyo isdhexgalka bulshada waxaan rabnaa bulshadu inay maamulkana maamulka noqdo shacabka bulshadana ee bulshadii amniga iyo nabadeynta iyo horumarka caasimadda ka qayb qaadanaya inay noqdaan qaar ka mid a dhallinyarada kubadda ciyaaraysay iyo kuwii u soo daawasho tegay garoonka ayaa waxa ay sheegeen inaysan horay u arkin madax dhallinyarada kubadda la ciyaaraysa garooni waxaan dheelna maasha allah oo afar iyo afar salax afar iyo afara loogu talagalay waxaan dareemaynaa farxad waxaa waaye aniga guddoomiyin dhiirigeliya banooni nala dheelay maasha allah ku faraxsanahay waxaana jecelnahay cawada iyo cawayaal kaleba inuu nala dheelo insha allahu saan isaga ka fiican waa soo dejeenaynaa maamulka gobolka banaadir inuu qabto yani waxay yani tilmaamaysaa yani guddoomiyaha oo socdo inuu degmada kaaraan imaado yani wax badan ayna dareensiinaysaa anaku maadaama isboort sooranaanay oo yani taageerayaasha banayaasha dadka fiirsanaanay maasha allah horta aad iyo aad ugu faraxsanaa maadaama noo imaado guddoomiyaheena malwalba inuu saa noo dheel aad iyo aad ugu faraxsanaa inuu noo dheel oo inuu nagu dhiirgeliyo mar walba saana aad iyo aad ugu jecelnaa nuur saciid taliil raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
aad buu mahadsan yahay waryahayaga nuur siciid tahliil maamulka gobolka gado ayaa faahfaahin ka bixiyey dadaalo loogu jiro sidii loo soo xoojin lahaa wadahadallada u bilaabmay dhinacyada mandheera iyo baled xaawo waryahayaga sugaal macalin maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya guddoomiyaha gobolka gado mudane maxamed maxamed maxamed oo waraysi gaara siinaya raadiyo muqdisho ayaa ka warbixiyey wadahadallo lagu dhammaynayo khilaafaadyo bilihii u dambeeyey soo kala dhex galay maamulada degmooyinka beled xaawo iyo mandheera khilaafaadyada oo sababay inay xayiranto isu socodyada xuduudaha u dhexeeya sida guddoomiyuhu uu hadalka u dhigay maxamed maxamed maxamed guddoomiyaha gobolka gado ayaa sheegay wadahadallada in lagu guulaystay dhammaystirkooda
dhinaca xuduudda ee degmada balxaado baryahan xoogaa laga soo bilaabo sagaalkii bisha saddexaad ee hadda aan ku jirno ilaa hadda xoogaa tension u dhexeeyey labada magaalo ee mandera oo dhinaca kenya iyo dhinaca buuraha oo soomaaliya ayaa jiray tenshinkaas ama xoogaa islaam la-aan ka yara jirtay xalinteeda unbaa shiran maanta ka galnay ujeedaduna waxay ahayd adugu saddex qodob baa muhiim noo ahaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in aan abuurno isfaham dhinaca maamulka ah maamulkaas oo wakiil ka ah dadka bulshada degmadaas ku nool waxay noqon lahay dhinacan soomaaliya iyo dhinaca kaleeto ama labada gobol ee mandera county iyo gobolka jaro kulanka waxaa ka qayb galay waxay ahaayeen labada maamul degmo iyo gobanarka mandera iyo ah, gudoomiyihii gobolka Eh, awalan wuxuu ahaa wada shaqayn inaynu helno oo marka horeeto aynu bal isla garano inaynu wada shaqayno Eh, kulamo joogta ana aynu samaysano
sidoo kale gudoomiyaha gobolka gado ayaa sheegay inay ku guuleysteen dib in la isugu furo isu socodka labada magaalo haddana ganacsigii dib uu soo laabtay u dhexeeyey ganacsatada beled xaawo iyo mandheera ee dhaca xuduudaha u dhexeeya kenya iyo soomaaliya
Eh, qodobka wuxuu ahaa eh, dhinacan xuduudda iyo gudbitaanka in eh, iyada laftigeeda aynu isla qorshayno oo si uusan xadgud ugu imaanin dadkuna aysan ugu qaldamin haddana dadku uusan kala maarmaynin in la helo eh, waqti cayiman oo dadku meesha ay geli karaan iyo waqti ay kasoo bixi karaan iyo waqti aan loo ogolayn inay meesha galaan taana inaynu isla cayino ee derbigii ama eh, sirigii meesha laga sameynayay oo xuduudda eh, iyo dhibaatada uu eh, bulshada ku hayo ee dhisidiisa marka taa un qodobada unba asal u ahaa kulanka Eh, kulanku waa markii ugu horeysay insha allah waqtiyo badanna waa sii kulmaynaa Eh, waxyaabihii hadda aynu ka wada hadalnayna un kolley dhamaystirkooda eh, weli waa ka ballansannahay marka hawshaasa eh, guud ahaan haddaan soo koobo iyo ahaa ujeedada kulankaas
jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka gado kasoo jeeda ee magaalada colombos ohio ayaa taageeray ama taageero u muujiyey wadahadalada u bilaabmay dhinacyada mandheera iyo beled xaawo oo dhowaan xiisado xuduudda u dhexeysa ay dhex martay deeqasoona ayaa warkan inoo soo dirtay jaaliyadda gobolka gada ee magaalada colombos ayaa taageeray wadahadalada iyo isfahamka dhex maray maamulada beled xaawo iyo mandheera oo maalmihii lasoo dhaafay ay labada dhan kala xirteen xuduudooda waxayna ku tilmaameen in shacabka labada magaalo ay yihiin kuwo aan kala maarmin noloshooduna isku tiirsan tahay kulankaanu wuxuu ku saabsan yahay sidaan la wada soconnaba baryahan gobolka gado gaar ahaan degmada balad xaawo waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo fara badan oo noocyo badan leh iyo xuduudka oo dowladda kenya ay xiratay iyo dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed oo ku nool gobolka gado gaar ahaan degmada buulo xaawo iyo maamulkoodu inay qaadeen tallaabo aad iyo aad u qurux badan oo soomaalinimo ah arrintaas dhacday oo dhowrka biloodo u dambaysayba ka soo yeeraysay labadaas degmo degmada baled xaawo iyo degmada mandheera wax aad looga xumaaday ahayd wax badan oo ka sii horreeyey oo derbi baa la dhisahayaa dowladdu kenya ay lahayd iyo ka soo bilaabatay Een, haddana waxaan maqlaynay weegagii weegagii hadda u dambeeyey in xuduudkii baa la xiray Een, halkan waxaan ka soo joodinaynaa anoo ku hadlahayo afka jaaliyadda in meeshaas dhibaatada ka dhacday nabad lagu soo dabaalo ayadoo hadda aan ognahay maamulkii gobolka gedo heer degmo iyo heer gobolba in dhinaca kenya lala shiray waxaan rabnaa annagoo ah jaaliyadda ka soo jeeda gobolka gado inaan taageerno dhammaan maamulka gobolka gado heer degmo ilaa heer gobol odayaasha dhaqanka ganacsatada gabdhaha dhallinyarada midnimadii ay ka muujiyeen arrintii ka jirtay degmada beled xaawo waxaan mar labaad soo dhowaynaynaa oon u mahadcelinaynaa labada maamul komniga mandheera iyo gobolka gado maamulkiisa heer degmo heer gobol isafgaradka heshiiska ka dhacay taasoon rabno in cadaalad ay ka dhacdo sinaan iyo wada- labada degmo oon kala maarmin waxaa weeye laba magaalo oon kala maarmin isku dada isku diina isku dhaqana walaalaa waxba aan ku kala maarmin weeye sidaa darteed labadooda maamulba waxaan u soo joodinaynaa inay arrimaha eh, masayr fiican ka gaaraan ayakoo laba maamula oo siman oo walaalaa labadooda shacabna u danaynahaya lana kaashadaan labadooda dowladood si arrimahaas loo dhammaystiro bashiir cismaan guuleed oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha diinta iyo awqaafta ee galmudug oo kulankan goobjoog ka ahaa ayaa dowladaha soomaaliya iyo kenya ugu baaqay inay dabagal ku sameeyaan sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskan oo ahmiyad gaara u leh shacabka labada dhinac waana soo dhowaynaynaa runtii heshiiska wanaagsan ee ay qaateen eh, maamulka jubbaland sbeshal deegaanka beled xaawo ay qaateen nabadda ka dhacday mandheera iyo magaalada buulaxaawo aad iyo aad ayaan u taageeraynaa waana soo dhowaynaynaa waxaan adkeynaynaa insha allah aan xoojinaynaa arrintaas ayada ah ee inay dowladda federaalka ah ay arrintaas sii dardargeliso ay si wanaagsan u soo dhowayso ay maaragtay meeshii ay ka sii ambaqaado howlahaas ee ee ee nabadaynta ah daaqsona s n t v colombos ohio
jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka qatar oo xalay casho sharaf u sameeyey wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan waddankaasi axmed darwiish ayaa warkan inoo soo diray
cabdalaahi yuusuf askar oo ka mida ganacsatada waaweyn ee dalka qatar islamarkaana ah muwaadin asalkiisu yahay soomaali balse haysta dhalashada dalka qatar oo muddo dheer uu ku noolaa ayaa casho sharaf u sameeyey wafdi uu hogaaminayay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal cabdiweli xuseen jaamaca gorod ayna ka mid ahaayeen xildhibaan xuseen carab ciise wasiiru dowlaha arrimaha dibadda cabdiqaadir axmed khayre iyo mas-uuliyiin kale oo howlo shaqo u jooga dalka qatar waxaa munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya iyo maamulka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka qatar ugu horeyn waxaa kulanka hadal ka jeediyey guddoomiyaha jaaliyadda cali askar iyo maxamed yuusuf oo ka mid ah odayaasha jaaliyadda soomaaliyeed sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qunsulka safaaradda soomaaliya ahna siihayaha safiirka mukhtaar cali yuusuf waxaan maqlayay meelaha qaarkood ka maqlayay soomaali tujaari ma joogto qatar laakiin soomaalidu way joogaan tujaar badan baa joogto qaar badanna waanu filaynaa imanka qatarna way furantay marka cabdalle wuu mahadsan yahay xafladan quruxda badan uu maxaan ku raday martideena sharafta le uu sameeyey waxa weeyaan nin kasta oo soomaaliya oo damiir leh oo meel kasta adduunka ha ka joogo ha ogaado inay ummaddiisii dalkiisa sugayo laangaraynta aynu laangaraynayna waa ina ka badaa dalka waa in laysu tanaasilaa waa in nin waliba halku qaban karayo halku joogo ayuu wax ka qaban karaya nin waliba halku joogo waa inu wax ka qabtaa
ugu horrayn haddaannu annagu jaaliyadda nahay oo odayaashii magaalada ku raagay nahay jaaliyad soomaalida oo midaysan baanu nahay midnimadaana waxa weeyaan zamankan maanta la joogo ayaa midnimadaa nagu kalifay markii hore odayaal baa shaambadaa sidan jiray shiikha la yidhaaho cali maxamed askar waa ninkii sideedaad kiina jaaliyadda soomaalida halkan waa laga aasaasay tayamantuunbaa naga horeysay
waxaanse idiin sheegayaa madaxdayda inaad ogaataan jaaliyadda soomaaliya halkan ku nool iyo safaaradda soomaaliyeed ee halkan joogta inay yihiin iyaddi waaxid gacan kalina yihiin meelna uga soo wada jeedaan kuna midaysan yihiin jiritaanka iyo midnimada soomaaliyeed meelay joogtaba inay aada iyo aada ugu dheer yihiin jecel yihiinna iskuna gacan qabtaan
ganacsade cabdalla yuusuf askar ayaa ka hadlay xidhiidhka soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaalida iyo qatar waxa uuna sidoo kale mas-uuliyiinta ka socday dowladda ee uu soo dhoweeyey kala hadlay baahayaha ay qabaan shacabka soomaaliyeed
dhammaantiin baanu isku soo dhoweynaynaa waxaananu leenahay dhammaantiinba ku soo dhowaada waddan niyad idin haya oo idin jecel iyo jaaliyad idin jecel oo niyad iyo kalgacal iyo qalbi furan idin haysa jaaliyadda soomaalida iyo xidhiidhka u dhexeeya dowlada qatarna waxa weeyaan marka aan soo maray taarikhdoodna ciyaartooy baan ahaan jiray intaanan noqon ganacsadaha waxay hantida ay ku haysato qatar ay ku haysato ama dhalasho ha noqoto ama ciyaar ha lagu siiyo ama dhul ha noqoto ama guryo ha noqoto ama ganacsi ha noqoto marka loo eego waddanka qatar tirada dadka ku nool iyo dhul ahaanba qaybta aanu ku leenahay ama aan halkaanu ka galnay waxaa laga siiyey waa mid lagu alxamdo lagu leeyahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin idinkana waxaanu idin leenahay dowladdii soomaaliya haddaad tihiin dee shacab idiin baahan oo muddo dowladnimada oo haraadanaa oonu ka mid nahay ayaa jira wixii aan noo qabanaysaanba diyaar baanu idinnahay
taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal cabdiweli xuseen jaamaca gorod xildhibaan xuseen carab ciise iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda cabdiqaadir axmed kheyre oo madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey ganacsade cabdalla yuusuf waxayna sidoo kale ka hadleen waxay ku arkeen soomaalida ku dhaqan dalka qatar si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa xaaji cabdalla yuusuf askar oo asagu muxuu ahaa agaasimay xafladan ama casho sharaftan noo sameeyey oo waftiga soomaalida u sameeyey ayaan u mahad celinayaa waa loo duceeyey oo muxuu ahaa maalka iyo muxuu ahaa awlaadda iyo asaga laftigiisaba ilaahay muxuu ahaa inuu barakeeyo ayaa loogu duceeyey annaguna waa ayidaynaa waxa weeye halkan waxaa nooga muuqata wax aan sanadahan dhagahayago aysan maqal dad soomaali ah oo muxuu ahaa sidaan isku jecel oo sidatan u midaysan weli waayahan saan u aragna way adagta way adag tahay laakiin kolley iyo kolley haddee waxa weeye meel kastoo fiican ama hagaagsan ama dal ama qabiil ama community ama dad haddaad aragtaan hagaagsan hoggaan baa jira fiican oo muxuu ahaa markaa isku haya waxaanu idin leenahay waa mahadsan tihiin hadal badan iima furna laakiin dowladdan marka- dalkan aad joogtaanna runtii waa ugu mahad celinayna sida wanaagsan ay ilaa iyo sidaad sheegteen kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii idinla dhaqmayeen idinla soo dhaweeyeen intaanu joognayna waan ka aragnay runtii sida ay idin qiimeeyaan sida idin jecel yihiin sida idin ammaanayaan taasina waxaan malayna waxay ka timin waxaad wax ka kasbateen idinku inkastoo duruuf adag lagu shaqeeyo haddana wax lamida ma jirto inaad waddankaaga maaragti aad u adeegto ka shaqayso warka waa mahadsantihiin waddanka maalin walba maalinta ka dambaysa sanadka hore markaa shaqada bilaabnay iyo maanta isku mid maaha aad uga fiican yahay waxaan rajaynaynaa sanadka dambe marka la gaarina meeshaas meel ka fiican inuu gaaro insha allah marka waa mahadsantihiin soo dhoweynta qiimaha leh iyo martiqaadka qiimaha badan ood noo samaysaan soomaalida ayaa ka mid ah jaaliyadihii ugu soo horreeyay dalka qatar waxayna ka dhex muuqdaan ganacsiga isboortiska hay-adaha dowladda iyo weliba shaqooyinka gaarka ah axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed darwiish magaalada dooxa
jaaliyadda soomaaliyeed ee norway ayaa iska soo aruuriyey lacag gaaraysa laba boqol soddon iyo sideed kun oo lagu caawinayo dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan deegaanka soomaalida etoobiya xasan rasta ayaa warkan inoo soo diray guddiga gurmadka masiibooyinka soomaalida ee dalka norway hay-adda xanaane iyo masaajidka tawfiiq ee magaalada oslo ayaa si wadajira usoo bandhigay dhaqaale lacag laga ururiyey soomaalida dalkan taasi oo lagu taageerayo dad soomaaliyeed oo ku dhibaataysan deegaanka soomaalida ee etoobiya lacagtan la ururiyey oo gaaraysa laba boqol iyo soddon iyo lix kun sagaal boqol iyo soddon iyo sideed karoon ayaa la sheegay in dhowaan la gaarsiin doono deegaanadaasi laba boqol iyo soddon iyo sideed kun soddon iyo sideed karoon waa ku celinayaa laba boqol soddon iyo sideed kun iyo soddon iyo sideed karoon inay akoonka xaadir ay ku tahay musiibooyinka dhacay ee ummadeenna qaybo ka mida ku dhacay berri bay imaanayaan saa dambay imaan karaan ummadduna waxay ummad ku tahay ummadduna waxay ummad ku tahay inay isu damqato waxa ay isu tahay inay ogaato in ay dareento qof qofka maarmaa inuusan jirin iyadoo tii rabbiba ay taagan tahay sidaa daraaddeed walaalaha khayrkaa iyo wanaaggaa sameeyey walaalaha wax bixiyey walaalaha weelka u noqday intuuba ilaahay subxaana watacaala baa waafajiyey maanta maalin aan nahayna way helayaan ummaddeennana waxaan ka rajaynayaa allah subxaana wa tacaala dhibaatada haysataa ilahay inuu ka dulqaado qulubteeda isu hagaajiyo dad isjecel oo walaalo ah oo wax wada qabsada ay noqdaan ummaddu midnimada qiimi ku leedahay waynu waynu u rajaynaynaa waxaan leenahay insha allah inaynu maxaanku dhaha gebagabadii aynoo noqoto uun inaynu iskaashanno oo maxaanku dhahdaa inagoo wada jira aynu maxaanku dhaha mar walba haddaynu dalkan soomaaliyeed nahay mar walba meel aynu joognaba meel aynu joognaba aynu maxaanku dhaha sidaasoo kale aynu ugu gurmadano oo sidii hadda sanadkii hore iyo kanba aynu muujinay saddexdii gurmado kan saddex ugu yahay inaynu sii xoojinno taasaan dadka aada iyo aad maaragtay yaan ugu boorinaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaynu khayr ku kulanno insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu khayr allah ina siiyo
waxaan leeyahay dadka walaalahooda gurmaday ee u naxay ilaahay khayr haydin siiyo waxaanu rajaynaynaa in dadkii loogu talagalay insha allahu lacagtaasi gaadho ummadda soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay tabarucaadkana waxaanu leenahay insha allahu lacagtaasi waxay gaari doonta halkii loogu talagalay insha allahu dhammaantiin waa idin wada mahadnaqayaa ugu dambayntii hodan geedi maxamuud oo ah gudoomiyaha guddiga gurmadka masiibooyinka soomaalida ee dalka norway ayaa uga mahad celisay cid kastoo ka qayb qaadatay dhaqaalahan loo ururinayay dadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada soomaalida ee dalka etoobiya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan masaajidyada soomaaliyeed oo la yidhahda maraakiista iyo shacabkii soomaaliyeed ee hawshan nagala qayb qaatay oo noo fududeeyey aad baan ugu mahad celinaynaa la-aantoodna waxba nooma suurta galeen dareenkayga aad baan maaragtay maanta maqsuud u ahay sababtoo ah hawl aan qabannay oo aan u istaagno oo waqti gelinay ayaan maanta ku guulaysanay muhiimaddu ma ahan marka lacagta waa meeqa laakiin muhiimadda waxay tahay shaqada qofka uu qabtay ma dhammaystira oo oo ma ku guulaysta haa shaqada waan qabanay waan ku guulaysanay waqti baan gelinay taas waxay weeyaan mida dareenkayga aad maanta maaragtay uga dhigaysa maqsuud waxaanan uga mahad celinaya mar labaad dadkii nala soo shaqeeyey oo leh xanaano oo ah hay-ad khayri ah masaajidyada shacabka soomaaliyeed ganacsatada tagaasida dadka shakhsiyaadka oo adiga laftirkaaga oo weriye xasana aad qayb ka tahay aad baa idinkugu mahad celinayaa waana mahadsantiin ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa wada jir xasan raasta s n t v oslo norway
xasan raasta qoysas ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolada shabeellooyinka ayaa waxaa halkaasi dhibaatooyin ugu geysan jiray maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo maalmihii lasoo dhaafay in ay soo gaareen degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana maamulka degmadaasi oo codsaday in la caawiyo qoysaskaasi cumar xasan cali ayaa faahfaahinaya warkan qoysaskan barakacayaasha ah oo kasoo cararay gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa intooda badan waxaa saameyn ku yeeshay colaadaha goboladaasi ka dhacay waxaana qoysaskan oo ku dhowaad konton qoys gaaraya ay soo gaareen maanta degmada daynile ee gobolka banaadir maamulka degmada daynile ayaa booqday dadkaasi goobta ay soo gaareen haddaba qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ah ee maanta soo buuxdhaafiyay degmada daynile ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladooda nololeeda qadiijaaladhahaan waxaan kasoo barakacnay meeshaan laleeyahay bariire dadkii oo waxaan nahay oo diyaaradda rushaysay waa iska tabaryarnahay marka todoba caruurna waan leeyahay marka waana iska gacan la-ah
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha raashka valadimir putin ayaa guul ka soo hooyey doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi madaxweyne putin ayaa guushii weyneed ee uu ka gaaray doorashadii madaxweynenimada ku tilmaamay codka kalsoonida ee siyaasadiisa putin ayaa u muuqda in saddex meelood uu ka helay codadkii la dhiibtay islamarkaana uu xilka si hayn doono lixda sano ee soo socota is-soobax ballaaran oo lagu taageerayo guusha doorashadiisa ayaa ka dhacay magaalada moscow isagoo halkaasi ka hadlay madaxweyne valadimir putin uuna ugu baaqay midnimo qaran madaxweyne putin ayaa macnodarro ku tilmaamay in la sheego in ruushka uu sameeyey nin markaasi horey uga tirsanaa sirdoonka ruushka iyo gabar uu dhalay oo ku sugnaa dalka ingiriiska ugu dambeynna xisbiga jamhuuriga uu madaxweyne donald trump uga digay baaritaanka ruushka xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ka kala tirsan yihiin madaxweynaha maraykanka ayaa uga digay inuu farageliyo robert muller oo ah dacwadoogaha qaaska ah ee baaritaanka ku haya trump arrintani ayaa timid ka gadaal markii uu weeraray baaritaanka muller oo ku saabsan in ruushka uu faragelinayo doorashadii maraykanka ee sanadii kii qoraal uu dhowaan twitterkiisa ku qoray trump ayuu carabka ku adkeeyey inaysan jirin wax wada shaqeyna oo dhex martay ruushka iyo kooxdii ololaha doorashada baaritaanka waxa ugu yeeray khuraafaad waxa uu intaa ku daray in baaritaanku ay qaalib noqdeen dimuqraadiyiintu muller oo ixtiraam badan loo hayo ayaa horey u soo noqday madaxa f b i-da wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga senatar ka tirsan maraykanka ayaa sheegay inay tahay in muller loo ogolaado in hooshiisa uu sii wato isagoo aan faragelin lagu samayn doonin xubno kale oo badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaana aragtidaasi la qaba haddii uu isku dayo in uu sidaa yeelo taasi waxay noqon doontaa bilowga soo afjarmidda madaxweynenimadiisa sababtoo ah waxaanu nahay dal uu sharci ka jiro ayuu yidri senatarkaasi sidoo kale senatarka xisbiga jamhuuriga ka tirsan isna waxa uu naaq- oo aada u naaqida trump ayaa isna sheegay in hadalkii ugu dambeeyey uu madaxweyne trump u muuqdo inuu diyaarinayo eritaanka muller afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka ayaa iyana waxa ay tiri sida uu mar kasta afhayeenku sheego waa in muller iyo kooxdiisa loo ogolaadaa in shaqadooda ay qabsadaan warkii caalamka dhegeystayaal od kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nageynta cidduu seega isagoo maqal iyo qoraalba waxay ka heli karaan webpageka internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net